kulankan oo looga hadlayay xoojinta amniga magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa ka qabsamo xarunta dowladda hoose degmada gaalkacyo ee galmudug kulanka ayaa si wada jira waxaa u shir guddoomiyey guddoomiyaha ku-xigeenka gobolka mudug ee galmudug axmed sheekh koodaar iyo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee puntland maxamed xasan waroole waxaana sidoo kale ka qayb galay doqa degmada gaalkacyo raanshe xasan jimcaale iyo dhigiisa puntland maxamed cabdirasaaq daacad iyo guddoomiye ku-xigeenka puntland maxamed saciid xuseen iyadoo sidoo kale ay ka qayb galeen saraakiisha laamaha amniga heer gobol iyo heer degmo ee galmudug iyo puntland waxaa sidoo kale ka qayb galay saraakiisha hay-adda wasuugadirsadanka qaranka soomaaliyeed ee deegaanada gobolka mudug kulanka ayaa inta u socday waxaa looga hadlay qodobo ay ka mid yihiin xalinta magaalada galkacyo iyo sidoo kale xaluhelidda shaqaaqadii kasoo cusboonatay galbeedka gobolka mudug iswadaarsi ku saabsan arrimaha amniga guud ee gobolka gaar ahaan degmada galkacyo shirka ayaa sidoo kale diiradda lagu saaray dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee gobolka iyadoo laisla wadaagay xog muhiim ah oo ku saabsan xaaladda amniga guud iyo xal u helidda caqabadaha jira ee u baahan in wax laga qabto ugu dambeyn mas-uuliyiinta ayaa isla qaatay sidii loo adkeyn lahaa muhiimadda wada shaqaynta iyo iskaashiga labada maamul goboleed ee puntland iyo galmudug gaar ahaan laamaha amniga sidii loo xaqiijin lahaa nabadda waatna looga dhigi lahay gaalkacyo iyo deegaanada hoos yimada ee puntland iyo galmudug ka dhexeeya